hay-adda xigma charity oo kaashanaysa hay-adda boqor salmaan ee dalka sacuudiga ayaa kun iyo lix boqol oo qoys oo dan yar ah degmada dayniile ee gobolka banaadir waxa ay ugu qeybiyeen deeq hilibka udxiyada ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa u mahad celiyey hay-adaha gargaarkan soo gaarsiiyey hay-adda boqor salmaan ee hilibkii noo keenta waa ku faraxsanahay waana u mahad celaynaa hilibgilaysiiyana waa kan maxamed waxaan ku noolaa degmada daynayl maasha allah farxadda iidu waa isoo gaarta binta cali cusmaan hilibka waa leysii degmada daynaylaan deganahay dadkii soo dhiibiyaa waa u mahad celinaa salmaan dhanka kalena xasan cabdi oo ka tirsan madaxda hay-adda xigmo ayaa goobta ka hadlay waxa uuna ka warbixiyey deeqdan gargaarka ah ee ay gaarsiiyeen bulshada ku nool degmada daynile aniga waa magaceyga xasan cabdi jumcaale ee ka socda hay-adda xigma jarit association waxaan halkaan ugu mahad celinaynaa dhammaan boqortooyada sacuudi carabiya oo mashruucan fulinaysay oo u soo wakiilata hay-adda xigma jarit association ee gobolka banaadir waxaan ka waxaa gobolka banaadir laga fulinayaa udxiyada ciidul adxa waxaana ka gobolka banaadir laga fulinaya mashruucaani oo ugu dambeyntii qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada dayniile ayaa dhankoodu goobta ka hadlay bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin anigoo ah cabdi ciise siyaad kuna hadlaya magaca samafalka maamulka degmada dayniile waxaa shalay oo ahayd maalintii koowaad ee ciidul adxa iyo maantaba na soo gaaray hilib ah ciidul adxa oo ay soo dhiibtay boqortooyada sacuudiga kingi salmaan hilibkaas waxaa ka faa'iidaysanayey dad fara badan oo gobolka banaadir ku nool waxaanna u mahad celinaynaa xigma jaranji kingi salmaan iyo guud ahaan boqortooyada sacuudiga iyada oo lagu jiro maalmaha barakaysan ee ciidda carafo ayaa qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir waxaa ka socda howlo bulshada lagu gaarsiinayo deeq gargaar ah oo ay ugu horeyso hilibka udxiyada oo hay-adaha khayriga ahi ay bulshada ugu talagaleen